waxaa garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho lagu qabtay kulan ciyaareed xiiso badan oo xidigaha haliyadii hore ee qaaradda afrika oo soomaaliya booqasho ku yimid ay la ciyaareen xidigaha haliyeyada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa daahfuray ciyaartaas waxayna kusoo dhammaatay sideed iyo afar ay ku adkaadeen haleeyada ka socda qaaradda afrika ee martida u ah soomaaliya haleeyadan caanka ah ee kubadda cagta ugu magaca weyn qaaradda afrika ee kala ah samuel etofoles emmanuel adibayo iyo mucjisadii kubadda cagta ee xulka qaranka nigeria jeje okaja ayaa soo gaaray magaalada muqdisho halyeeyadan ayaa casuumaad rasmi ah ka helay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed taasi oo muujinaysa xiriirka wanaagsan oo ay soomaaliya la leedahay ururada caalamiga ah ee ciyaaraha safarkan ayaa ujeedadiisa lagu sheegay qiimeyn caalami ah oo lagu sameynayo soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga in garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho uu martigelin karo ciyaaryahano caalami ah iyo uheelanaanta bulshada ee dhanka ciyaaraha bulshaweynta magaalada muqdisho ayaa aada u camiray garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho halkaasi oo lagu qabtay kulan xiise lahaa weeryahankii hore ee arsenaal iyo xulka qaranka togo emmanuel adebayo ayaa aada u ammaanay isdhexgalka bulshada soomaaliyeed markii uu soo idlaaday kulanka waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid a ciyaaryahanada runtii fursada ay noo ahayd maadaama aan noqonay dad maaragtay waqti hore garoomada ka baxay inaan maanta iskugu imaano kulankan lajamada ah marka runtii farxad weyn ayay noo tahay inaan isku aragno kulankan waan ku faraxsana horta ciyaartooyda aliyada qaaradda afrika oo adduunka daafiisa kala duwan ka kala cayaaray maanta imaatinkooda annagana waxaan isku aragnay qaas ahaan ciyaartooydii waddanka burbur ka hor dheeli jirtay iyo kadib kuwooda ugu waaweynaay oo holka qarankana soo matalay maantana cayaar qurux badan raggaan is arki jirin ayaa garoonka isku arkay insha allah aadaan ugu faraxsana maasha allah maasha allah aad iyo aad ayaan faraxsana dareenkay ma la soo koobi karo sababtoo ah waad aragtay galabta ciyaarta ka dhacday meesha lajanada isu yimid lajanada isboortiga kaan ahaan xulkii qaranka ciyaartooydeyna oo barsamada isu dambaysay isu yimid iyo geemka quruxda badnaa la ciyaaray iyo lajamadii ka yimid afrika oo aad iyo aad u jeclaystay soomaaliya in ay horumarayso kubaddeeda cagta islamarkaasna fariin iyo ee u diraysa iyo sawir in soomaaliya ay jecel yihiin isboortiga kubadda cagta
mas-uuliyiinta dowladda oo ra-iisul wasaare xamse cabdi barri uu hogaaminayey ayaa goobjoog ka ahaa garoonka intii ay socotay ciyaartan oo soomaaliya ay ku matelayeen halyayacaana ciyaaryahanada caalamiga ee yimid muqdisho waxaa wafdigooda qeybka ah madax ka socota fifa iyo kaaf waxaana xalay ay casho kula kulmeen madaxda ugu sarreysa dalka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa marti qaaday wafdigan oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay magaalada muqdisho waana markii ugu horreysay oo wafdi sare oo ka socda xiriirada kubadda cagta adduunka iyo afrika ay booqasho ku yimaadaan soomaaliya